halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington magaalada philadelphia waxaa ku sugan wariyaheena haaruun macruuf oo ka qaybgalaya kulanka xisbiga dimuquraadiga ee shirweynahooda halkaasi uu ka socdo qadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiraa haarun haye khudbado kala duwan ayaa caawa la jeediyey maxaa ugu waaweynaa waxyaabihii maanta dhacay
mahadsanid falastiin subax wanaagsan dhegaystayaasha sida aad sheegtay habeenkii xalay ahaa xildhibaano kala duwan baa laga jeediyey maalintii labaad ee shirka xisbiga dimuqraadiga intii aysan khudbadaha muhiimkaa bilaaban haddii aan dhegeystayaasha xasuusino xisbiga dimuqraadigu waxay si rasmi ah ugu codeeyeen hillary clinton inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada soo socota bisha november dhacaysa waxayna la tartami doontaa donald trump magacaabistaasi haatan waa rasmi waxaana si ay usii wadaan midnimada xisbigeedana usii adkeeyaan xisbiga dimuqraadigu waxaa soo jeediyey in loo magacaabo jagadaas waxay ahayd in maamuus ben sonders oo ay wada tartameen hillary clinton marka sidaas darteed aqlabiyadii ergooyinkii joogay shirkana iyada ayaa heshay sidaas waxay ku noqotay musharaxa rasmiga ee xisbiga hadda wixii ka dambeeya hillary clinton khudbadaha haddaan usoo leexano khudbado kala duwan baa laga jeediyey laakiin laba khudbadood oo muhiima ayaa si gaara loo soo qaadan karaa mid waxaa jeediyey hooyooyinka dhalinyaro madow ah oo siyaabo kala duwan loogu toogtay laguna dilay dalka maraykanka hooyooyinkaas oo sheekadooda iyo khudbadihii ay jeediyeen dad fara badan ay soo jiiteen murugo lahaa ka oohiyey waxayna u sheegeen oo hadalkooda dulucdooda uu kusoo dhacaya in hillary clinton ay wax ka qaban karto ay soo bandhigi karto sharciyo wax ka bedelaya shuruucda qoryaha hubka waad la socotaa wadankan si dhib yarayaa qori lagu iibsan karaa si dhib yarayaa qori lagu lahaan karaa siiba qoryo aada u culus oo waaweyn oo dad fara badan ay ku dhiman karaan marka waxay ku doodayeen haweenkaas hillary clinton inay hawshaas wax ka qaban karto khudbada kale ee muhiimka waxaa jeediyay bill clinton hillary clinton sayigeeda khudbad aada u muhiima wuxuu isku dayay khudbada bal dhinaca ay ka tusayeen xisbiga jamhuurigu dhinac ka duwan inuu ka tuso dadweynaha waxa uu ka sheekeeyey siday isku barteen gabadhi yaryadoo ah kabacdi guurkoodii gabadh inay isku dhaleen iyo maxaan ku ilaadaa taariikhdooda ilaa haatan sida uu isagoo hadalka u dhigay inay ku wada nool yihiin sheeko iyo qosob laakiin si gaara wuxuu usoo qaatay hillary clinton in ay iyadu nolosheeda kusoo bixisay siday ugu dagaalamaysay in caruurta yaryar ay waxbarasho helaan in dadka laxaad kale ay sinaan helaan iyo in caruurta iyo dadweynaha maraykanka ay caafimaad helaan wuxuu ka sheekeeyey xilligii madaxweynaha ahaa inay madaxta ay hillary clinton guddi soo diyaarinayay in wadankan laga hirgeliyo barnaamij caafimaad oo qof walba caafimaad daryeel caafimaad oo lacag la-aana siinaya inkastoo barnaamijkaasi uusan guuleysan haddana wuxuu ka sheekeeyey dadaalkii ay u gashay hawshaas
dad kaleeto oo iyana waxaa ka hadlay caan ah ama dhinaca siyaasadda ha noqoto ama ha noqoto dhinaca madadaalada oo kale madadaalo kalaa meesha ka socotay sidee bay dadku u arkayeen dadkii kale ee iyaguna waxqabadka hillary clinton ka sheekeynayay
aada iyo aad bay dadku uga sheekeynayeen hillary clinton bal inay dhinac kale ka tusaan dadka dadka caanka ee meesha kasoo qeyb galay iyo dadkii ay lasoo shaqaysay iyada sida senataradii iyadu senator bay ahaan jirtay new york intaysan noqon xoogayaha arrimaha dibadda sidoo kale waxay ahaan jirtay marwada koowaad ee wadanka sidoo kale waxay soo ahayd xoogayaha arrimaha dibadda ee wadankan maraykanka marka qof dadka meesha ka hadlayay siyaabo kala duwan ayay uga hadlayeen hillary clinton oo u tusiyeen dadka haddaan wax yar ku laabto khudbada uu jeediyey madaxweyne bill clinton uu kaga hadlayay xaaskiisa wuxuu sheegay qofka isbedelka ugu ballaaran samayn kara isbedelka ugu weyn samayn kara wuxuu ku magacaabay change maker qof isbedel samayn kara inay tahay xaaskiisa oo aysan ahayn sida ay ka dhigayaan xisbiga jamhuuriyiinta dabcan wuxuu ka hadlayay oo tusaale usoo qaadanaya khudbadii toddobaadkii hore laga jeedinayay shirweynaha xisbiga jamhuuriga cleveland lagu qabtay oo aada loogu canaantay aada loogu dhaliilay hillary clinton laakiin isagoo dhinac kale ayuu ka tusay oo bini-aadminimo ah oo yidhi isbedel bay abuuri kartaa markii khudbaduhu ay dhammaadeenna sidaa dad dadku daawanaya la wada socdeen hillary clinton cajalad iyadoo laga soo duubay ayay kasoo muuqatay shirka waxayna sheegtay in xisbiga dimuqraadigu ay jebiyeen saqafkii ama xayndaabkii xadidaya haweenku inay gaari karaan meel walba meel kastaba waxayna fariin toosa u dirtay gabdhaha yaryar ee daawanaya ayay tiri xilligan telefishinka inay ogaadaan in laga yaabo anu hadda aan madaxweyne noqdo laakiin idinka ayaa ku xiga ayay tiri khudbad waxay ahayd aada u muhiim ugu dambeyntii waxaa haddaa ka dhawaajisay in hooyooyinkii dhalay wiilashii la dilay ay soo muuqdeen dhinaca kale waxaa jira eedeyn loo jeedinayo ah in booliiskii dhibaatadu ay soo gaartay iyagoo ammaanka sugaya oo falcelintii ka dhalatay dilka dhalinyarada madowga ah qaarkood ay sabab u ahayd dilkooda in aan laga qaybgelin meesha xisbiga sidee uga hadleen in ay keeneen hal dhinac oo keliya
siyaabo kala duwan bay ku fasireen iyagu waxay ku doodeen xisbi ahaan markii ay meesha ka hadlayeen in haweenkan arrintan aysan ahayn arrin cusub oo dilkan dhalinyarada madowga ah ay u arkaan in si ka badan si dadka kale loo bartilmaameysanyo sida iyagu aada u fara badan ay ku dhimanayaan gacanta booliiska in maaragtay arrintaasi ay muhiimad gaara siisay hillary clintonna waxay gaar usoo qaateen inay kamid ahayd siyaasigii ugu horeeyey ee dhaha ama taageeraha dhaqdhaqaaqan lagu magacaabo black lives matter ama nolosha dadka madowga ah qiimo ayay leedahay haddaad la socotay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga iyagu halkudhagooda mar wuxuu ahaa markay arrintan ka hadlayeen nolosha dadka oo dhan waa muhiim laakiin iyada dimuqraadi waxay ku doodayaan nolosha dadka oo dhan waa muhiim laakiin dadka hadda cadaadisku sida gaarka u haysto ee dhaqdhaqaaqa u baahan in laga sameeyo tacadiyada iyo dhibaatada ku dhacaysa waa dadka madowga hillary clintonna siyaasiyiintii ugu horeeya taageero ayay ahayd marka taasi xooga saartay in arrintu aysan dabcan dhibaato booliiska way haysataa sida iyagu sheegeen jeegashooyin farabadan baa loo geystay booliiska laakiin dadka iyada taageera siday ku doodayeen waxay ahayd in dhaqdhaqaaqan hadda socda uu xooga saarayo dadka madowga ah iyo dhibaatada saaran taasi macnaheedu inaysan ahayn dhibaatooyin kale inaysan jirin ugu dambeyntii clinton waxaa uu soo hadal qaaday mar haddii aad tahay qof muslina ere ah ayuu soo qaatay oo uu leeyahay waa inaad taageertaan hillary clinton haddii aad rabshadaha diidantaha waad tahay muslim maraykanka ku nool oo maraykanka taageersan sidee fariintaasi u dareenteen
fariintaasi waxay ahayd fariin aada u muhiima haddii aad la socoto si ka duwan musharaxiintii kale ee u tartamaya madaxweynenimada hillary clinton haddaad la socotay banaanbaxyadeeda iyo su-inaatimadeeda waxay aada uga qayb gelisay dadka muslimiinta dadka wejiyadeeda iyo siday u labisan yihiin laga dareemi karo inay yihiin dad islaama sidoo kale waxay khudbadeeda aada ugu soo qaadanaysay ninka la yidhahdo donald trump inuu ku caan baxaysay iyada ku doodaysay inuu aada hoos ugu dhigo dadka laga tirada badan yahay hadday yihiin dadka madowga ah hadday yihiin dadka laatinada iyo dadka islaamka ah dhowr booqasho ayay ku tagtay gobolka minnesoto oo kale oo dad farba muslimiin ay ku nool yihiin sida soomaali ay ku nool yihiin intaba waxay u sheegtay dadka muslimiinta ah in ay leeyihiin xaqa dadka kala leedahay bill clintonna taasi ayuu sii adkeynayay aada umaadsanta haarun waayo aada umadsanta
waryaheena haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa oo qadka si toosa ah noogu warramiyay isagoo ku sugan pennsylvania dhegeystayaal bogga v o a somaly dot com ayaad kala socon kartaa wixii warbixinaha iyo weliba bartena facebook